الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال الناظم رحمه الله تعالى رحمه واسعه باب الثلث والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن الابن معها أو بنته ففرضها ثلث كما بينته ناظمك رحمة الله عليه waxa uu gudagelayaa faradkii shanaad ee ka mid ah furuuddii lixda ahayd ee alla kitaabkiisa uu ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala waxaana uu tilmaamayaa cidda wax ku qaadata saddex meelood xoolaha meel ahaan ama af soomaali ahaan dalool cidda dalool xoolaha qaadata saddex meelood meel ciddaa qaadanaysa saddex meelood meel sida naadimku raxmatullaahi calayhi uu tilmaami doono waa laba shaqsi weeye waa hooyo oo xaalad xaalaadkeeda ka mid ah saddex meelood meel ahaan mutaysata xaaladdaasi oo ah marka maydka ay hooyada u ahayd ee ay dhexlayso aanu farac waaritha lahayn wax farac oo waarith ah haba yaraatee aanay aanu lahayn waa midda labaadee walaalo tiroobay oo laba iyo wixii ka badan ahna aanu lahayn labadaasi marka la helo waxay mutaysanaysaa hooyadu thulus wadaadada soomaaliyeedna markay af soomaali ahaan ku qaacidaynayaan waxay yidhaahdaan habar weled weyday oo weled weledkii weyday oo walaalo tacaduda weyday thulus ku weyracatay bay ahdeen hadday habartu ama hooyadu aanay wax weled ah wax ubada oo maydku dhalay haba yaraadee aanu jirin wax inanka maydku dhalayna aanay jirin walaalo tiroobay oo maydkaasi lahaa oo laba iyo wax ka badan ahina aanay jirin hooyadaasi waxay mutaysanaysaa xoolaha saddex meelood meel ahaan bishardi mas'aladu waa inaanay qaraaweyn ahayn ama cumariyatayn masaladaynu arki doonno waa markaanay ahayn habar weled weyday oo weled weledkii weyday oo walaalo tacaduda weyday oo masaladuna aanay qaraaweyn ahayn thulusku weyracatay cidda labaad ee xoolaha saddex meelood meel ahaan mutaysanaysa ama dalool xoolaha qaadata waxa weeye walaalaha hooyo laba iyo wax ka badan markay noqdaan iyaguna thulus ayay mutaysanayaan walaalaha hooyo hadday laba iyo wixii ka badan noqdaan xaaladda ay wax dhexlayaan thulus bay qaadanayaan labadaasi ma labbaa ma dhadigba ma labeeba ma isku jirba oo laba iyo dhadigba way ka kooban yihiin farqi ma leh walaalaha hooyo waxaynu arki doonaa inaanay labkoodu iyo dhadigoodu wax qiimo dheeraad ah aanu samaynayn ee ay isku mid yihiin marka thuluska labadaa qolo ayuunbaa wax ku qaata haddii laga tegi waayo wax thulutsulbaaqi la yidhaahdo oo isagu faradkii qur-aanka lagu sheegay aan ahayn macnaha xoolaha inta soo hadha thuluskeed ayaa ijtihaad ahaan waxaa ku qaadanaya hooyadu wakhtiyada qaarkood bay ku qaadanaysaa naadimka ayaana inoo tilmaami doona oo waa qaraaweynta aynu masalada ka reebayno ama cumariyataynka waynu arki doonaaye awowguna fii bacdi alxaalaat ayaa isaga laftiisu wax ku qaataa isagana in sha allahu tacaala baabka aljad maca alikhwa markuu marayo awowga iyo walaaluhu siday wax u qaybsanayaan markuu marayo in sha allahu halkaasuu iyadana ku caddayn doonaa qaabka uu thulusulbaaqi u qaato laakiin binasi lqur'aan labadaa qolo ayuunbaa ku qaata qaala naadimu raximah llahu tacaala raxmata waasica wahulsu fardu lummi xaysu laa walad walaa min alikhwati jamcun duu cadad wahulsu huluskii fardul ummi hooyo faradkeed weeye xaysu laa walad marka aanu wax ubadahi jirin wax ubadahi marka aanay jirin oo maydkaasi dhalay hooyadu saddex meelood meel ahaan bay leedahay walaa min alikhwati walaala xaggoodna aanu jirin jamcun duu cadad jamac tiro u saaxiib ahi aanay jirin walaalaha xaggoodiina aanay jirin jamac tiro u saaxiib ah jamacaa tirada u saaxiibka ah buu rabaa inuu kuu caddeeyo wuxuu uga jeedo waa jamac intee leeg marka wuxuu yihi kathnayni sida laba laba lab aw thintayni ama laba dhadig aw thalaasi ama saddex intuba farqi ma leh xukmu dhukuuri xukumka lab fiihi ay fii hada alfardi faradkan isaga ah kal inaahi buu kuula mid yahay ka dhadig oo kale ayuu kuula mid yahay faradkan isaga ah labka iyo dhadigu walaalaha waa isku mid qowl bacdu salaf ay ku tageen oo ay yidhaahdeen walaalaha waxaa looga jeedaa labada iyo wixii ka badan ah markay walaaluhu lab yihiin ama lab iyo dhadig ay isugu jiraan ee dhadigu ma soo gudagelayo oo labada dhadig faradkaa kama riixayaan masaladaasi buu ku naqdinayaa fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus ikhwa maadaamay siiqatu tadkiir ku timi ayay bacdu salaf waxay ku tageen war walaalaha waxa weeye hooyada thuluska ka riixaya hadhow sudus geynayaa xaaladda suduska waxaa looga jeedaa waa laba lab ama laba waxa weeyaan lab iyo dhadig isugu jira amaa haddii kale waxa weeye ictibaar ma lahaa labada dhadiga ahi taasi buu naqdinayaa oo tilmaamayaa waxa weeye ictibaar inay leedahay oo haddaan laba dhadig la waayin thulus inaanay qaadanay halka qolada kale ka tidhi thuluska haddii xitaa laba dhadigi joogto thuluskay qaadanaysaa ayuu leeyahay maya farqi ma laha mid lab iyo mid dhadigi haddii walaalo tiroobay aan la waayin thuluska qaadan mayso ee marka la waayo walaalo tiroobay ayay thuluska leedahay kathnayni sida laba lab aw thintayni laba dhadig aw halaasin ama saddex xukmu dhukuuri xukumka kalab fiihi fi hadihi almas'ala ama fi hada alfardi kal inaahi buu kuula mid yahay oo ka ka dhadig ayuu la xukun yahay walaa ibnulibni ibnulibnina aanu ahayn macahaa maca alummi hooyada la jirkeeda ibnulibnina waa inaanu joogin wiilka maydku wiilkuu sii dhalay waa welad weladkii eh waa inaanu joogin aw bintuhu ama inantiisii waa inaanay joogin oo bintulibni waa inaanay jirin fa farduhaa faradkeedu athulusu thulus weeye kamaa bayantuhu sidaan caddeeyey walaa ibnulibni ibnulibni macahaa maceeda aanu ahayn aw bintuhu ama inantiisii aanay maceeda hooyada ahayn fa farduhaa faradkeedu hooyada athulusu thulus weeye kamaa bayantuhu sidaan caddeeyey waa thulus buu leeyahay oo cibaaradan iyadaa sidaan ku caddaynayo thulus weeye sidaasi buu ishaaraya wuxuu inoo tilmaamay marka koowaad hooyadu inay mutaysanayso saddex meelood xoolaha meel ahaan haddii la helo shuruud markaa waxa weeye saddex ah oo ta dambena dib buu ka ishaari doonaa labana halkan uu inoogu tilmaamay shardiga koowaad waxa weeye inaan hooyadaa farac waaris ahi la joogin farac wax dhaxlaya inaanu la joogin farac wax dhaxlayana waxaa looga jeedaa maydka ay dhaxlaysaa lab iyo dhadi kuu doonaba ha noqdo ee ubad uu dhalay iyo wiilkiisu ubad uu sii dhalay midnaba waa inaanay jirin waa shardiga koowaad wey oo waa farac waaris ah oo habar welad weyday walad weladkii weyday waa isku hal shardi wey markaa farac waaris ahi waa inaanu jirin shardiga labaad ee halkan uu inoogu tilmaamay waxa weeye waa inaanay walaalo tiroobayna jirin oo uu yidhi waxaan uga jeedaa walaalaha tiroobay laba walaalo ah lab iyo dhadigkay doonayaanba ha noqdeene ama isku jir ha noqdeen ama qolo ahaan ha u badhax tirmeen farqina ma laha walaalahaasi jihada ay ka imanayaan hadday walaalo hooyo yihiin hadday walaalo aabbe yihiin hadday walaaladii ashiqada ha yihiin ee aabbiyo hooyo hadday isku jir yihiin oo midba dhinac ka soo jeedo farqi ma leh inay wax dhaxlayaan iyo inaanay wax dhaxlayna cala saxiix farqi ma leh inay wax dhaxlayaan iyo inaanay wax dhaxlayna farqi ma leh hadday maydkaasi walaalaba uu leeyahay laba iyo wixii ka badan asaanu farac waarisa ka tegin hooyadu thulus bay leedahay shardiga saddexaad ee uu ishaari doono iminka weli aynaan carabka saarin waxa weeye mas'aladu waa inaanay qaraaweyn ahayn qaraaweintana isagaa tilmaami doona aynu u daynaynaa shardiga saddexaad waa baydadka inoogu soo xigtaa tuud ku tilmaami doono wey markaa saddexdaa shardi marka la helo waxa weeyaan farac waarisa ma jiro waa midda labaad ee walaalo tacadudayna ma jiraan waa midda saddexaad ee masaladuna qaraaweyn ama cumariyatayn iyo masaa'ilkii magacyadaa lahaa ma aha hooyadu thulus kaamila bay leedahay haddii ay intaa mid ka mida noqotona naadimku isagaynu u daynaynaa hooyadu waxay leedahay isagaynu uga hadhaynaa waynu waanu inoo tilmaami doonaayoo si dhab ah ayuu inooga haqabtiri doonaa haddii ilaahay idmo waa thuluthu thulusku fardul ummi hooyo faradkeed weeye xaysu laa walad marka aanu wax ubadahi jirin iyo walaa min alikhwati jamcun duu cadad ay walaa jamcun tirana aanay jirin duu cadadin jamcun jamacoo duu cadadin tiro u saaxiibo min alikhwa walaalaha xaggoodii ka ahaadayna haba yaraatee aanay jirin kathnayni sida labo lab aw hintayni ama laba dhadig aw halaasi ama saddex macnaha hal wixii ka badan ayuunbuu uga jeedaa jamca isaga ah xukmu dhukuuri kalab xukumkiisuna fiihi fiihi ay fii hada alfardi faradkan isaga ah kal inaathi sida dhadiga oo kaleu kuula mid yahay oo farqi ma leh maadaaba alla yidhi fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus waxay noqonaysaa marka suduska aynu dib ka arki doonay mutaysan doontaa laakiin marka hore hooyadu hulus bay leedahay fain lam yakun lahu walad wa warihahu abawaahu faliummihi hulus alle waa inoo caddeeyey haddii aanu wax ubadahi jirin oo maydkaasi aanu ubad lahayn dhaxlaya oo farac waarihahi aanu jirin oo labadiisa waalid ay dhaxlayaan faliummihi hulus hooyadu saddex meelood meel bay leedahay labada kalena odaygaa yeelanaya markaasuu alla sii raaciyey fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus haddii waxa weeye walaala ay joogaan hooyadu lix meelood meel ahaan bay leedahay markaa lix meelood xoolaha marka laga dhigo sidaynu dib ka arki doonno meel bay mutaysan khamsatu asdaaska kalena maxnaha lixda shanteeda kalena aabbaha qaadanaya hal qori markay lixda ka qaadato shanta kale aabbaha dareersanaya waxa uu kaloo tilmaamay markay thuluska mutaysanayso weladkaa uu tilmaamay si aanad ugu qaadanin weladkii maydku dhalay oo qura oo weladul ibnigii aanad u moodin inuu wax kale faa'iidaynayo ayuu masaladii ka daba tegay oo sii bayaamiyey waxaana uu yidhi walaa ibnulibni macahaa aw bintuhu waana inaanu la jirin hooyada oo la joogin ibnulibni inanka maydka inankiisi waa inaanu hooyada maceeda ahayn aw bintuhu ama bintulibni inanka meydka inantiisii waa inaanay la joogin fa farduhaa faradkeedu athulusu thulus weeye kamaa bayantuhu sidaa aan caddeeyey waa thulus weeye marka haddana wuxuu rabaa shardigii saddexaad ee aynu tilmaamaynay ee aynu lahayn masaladu waa inaanay qaraaweyn ahayn ama cumariyatayn ama khariibatayn ama khariimatayn inta magacba way leedahay masaa'ilka magacaa le waa inaanay ahayn tii buu rabaa iminkana inuu ku tilmaamo wuxuu yidhi wa in yakun ay wa in yuujad haddii la helo zawjun say iyo wa ummun hooyo iyo wa abun aabbe fa huluthu lbaaqi lahaa murattabu fa huluthu lbaaqi inta soo hadhay huludkeeda ayaa lahaa hooyadii muratabu loo ratibay oo thulusulbaaqi bay hooyadii leedahay marka uu zawjku intiisa ka qaato hooyadu inta soo hadhay ayay saddex meelood meel ahaan qaadanaysaa laakiin xoolaha oo dhan saddex meelood meel ahaan ma leh taasi waa masaladii koowaad ee qaraaweynta tii hore wey tii labaadna waa tan wahaakadaa arrinku sidaasi oo kale ayuu ahaaday oo lilummi thulutsulbaaqi bacda fardi zawja maca zawjatin xaas la jirkii iyo fasaacidan wixii ka badan ee falaa takun ha noqon can ilculuumi culuumta ha noqon qaacidan mid ka fadhiya buu yidhi naadimku raxmatullaahi calayh culuumta nin ka fadhiya oo waxa weeye iska caajislow ah baydgaab ah sidaa ha noqon buu yidhi ee masalada hore ugu mar marka wuxuu tilmaamayaa masalo tii hore ka duwan oo laakiin qofka ka dhehgeli karta oo mugdi ka geli karta masaladaasi waxa weeye hooyadii weled maydkani ma laha waa habar weled weyday oo weled weledkii weyday oo walaalo tacaduday weyday laakiin hadalkii aynu lahayn waa inaanay masaladu qaraaweyn ahayn taasunbaa ka maqan waana mas'ale ijtihaadi oo culimmadu isku maandhaafeen marka masaladani waxa weeye qur-aanku waa inoo caddeeyey haddii labada waalid ay dhaxalka isugu yimaadaan wax farac oo waaris ahina aanu jirin hooyadu inta ay leedahay oo fain lam yakun lahu walad wa warihahu abawaahu faliummihi thuluth binasi lqur'aan haddii aanu wax markaa ubadahi jirin oo bimacnaa farac waaritha aanu jirin weled iyo weled weledkii toona aanu jirin oo labada waalid ay dhaxalka isugu yimaadaan hooyadu saddex meelood meel ahaan bay leedahay markaa nasku wuxuu ku qeyday wa warihahu ayna dhaxlayaan abawaahu labadiisa waalid marka meeshii laba qeyd baa ka muuqda waa marka koowaade aayadda daahirkeeda waxaa laga fahmayaa hortu meeshii ma jiro farac waaritha qodob labaadna wuu raacayoo waxa weeye waxaa dhaxalkii isugu yimi labadii waalid labadaa qeyd haddii la helo thulus inay leedahay waa bilijmaac ishkaal ma leh haddii walaalo tacaduday joogaan oo walaalo tiroobay joogaan aayadda waa inta dambe intaa markaa ay raacisay eh fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus haddii ay walaalo jiraanna inay hooyadu lix meelood meel ahaan leedahay taana mugdi kuma jiro oo iyadana ishkaal ma leh haddaba suuro saddexaad ayay ahlulcilmigu isweydiiyeen maxay noqonaysaa waxa weeye walaalo tiroobay meeshii ma joogaan weledna ma joogo labadii waalid oo qurana isugumay iman dhaxalkii saddexdaa midnaba meeshii ma taallo meeshii weled ma jiro wax faraco waarithay ma jiro walaalo tacadudayna ma jiraan labadii waalid oo qurana ma aha arrintu saddexdii aayadda daahirkeeda laga fahmayey waa masalo dhaafsiisan oo noqonaysa labadii waalid oo labadii isqabay midkood la joogo marka axadu zawjaynkaasi wax ma bedelayaa masalada la isku hayaa waa intaa axadu zawjayn wax ma bedelayaa marka cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu iyo cuhmaan ibnu cafaan iyo zayd ibnu thaabit saxaabada uu ka mid yihiin ridwaan ullaahi calayhim waxaa asaaniid saxiixa kaga ansaxay inay yidhaahdeen thuluthulbaaqi bay hooyadu leedahay oo hooyadu thulus waxay qaadataa xoolaha saddex meelood meel ahaan buuro ah waxay qaadataa marka waxa weeye walaalo tacadudana aanay jirin farac waarisana aanay jirin dhaxalkana labada waalid oo qura ay ku noqdaan amaa haddii axadu zawjayn yimaado oo shaksigan dhintay xaas lahaa ama gabadhu nin lahayd hooyadu thulus kaamila qaadan mayse e marka axadu zawjaynkooda jooga wixiisa la siiyo intaad u soo hadha labada waalid saddex meelood ha u qaybsadeen meelna ha la siiyo waxa weeye hooyada labada kalena aabbaha ha la siiyo ijtihaad ahaan bay halkaa mareen ibnu cabbaas oo min asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim isaguna waxa uu tilmaamay radia allahu tacaala canhu inuu yidhi iyo salafka qaybo kaleba sida ibnu siriin iyo masalan qaadi shureex iyo aimada la midka ah waxay yidhaahdeen maya annagu waxaanu leenahay thulus kaamila bay leedahay axadu zawjayn waxba kama beddelayaan axadu zawjayn midh bedeli maayaana qaraaweyntaa wayda ku khilaafsannahay waxaanu taagannahay thulus kaamil ah ayay hooyadu leedahay aabbuhuna wixii usoo hadha ha qaato markaa suurada haddii la yidhaahdo thulus kaamila bay leedahay suurada zawjka hooyadaa bursanaysa suurada zawjka ee waxaa dhimatay ay gabadh tahay hooyadaa aabbaha ka badsanaysa suurada uu waxaa dhintay yahay zawj yahay oo nin yahay oo gabadhii ay joogtana aabbahaa bursanaya laakiin qadar yar ayuu ku bursanaya marka aimadaasina dariiqadaasay mareen aimo kala saaray waxa weeyaan xaalaadka masalan shaksiga la joogaa markuu zawj yahay ee ay ka bursanayso iyo marku ay zawjo tahay ee aanay ka bursanayn kala saarayna waa jiraan marka runtii masaladuna ijtihaad saa'iq bay u tahay waayo daliilku midnaba naskuma ahaa daliilka qur-aanku labadaba waa ixtimaalaya laakiin waxaa la odhan karaa haddii qur-aanka daahirkiisii suuradan kala saari waayey oo ay nas ku noqon weyday dhinaca ay ku caddahay oo aayaddii ay ka muuqatay hooyadu thulus inay leedahay marka laba qeyd la helo qeydka koowaad oo ah inaan wala jirin iyo qeydka labaad oo ah in labada waaliduun dhaxal ka leeyihiin oo fa in lam yakun lahu walad haddii aan wax waladahay jirin oo maydkaasi wax walada aanu lahayn oo wawarihahu abawaahu labadiisa waalidna ay dhaxlayaan oo labadaa qeyd sidaa looba fahmo faliummihi thuluth oo la yidhaahdo hooyadu markaasunbay thuluska leedahay waa marka labadaa qeyd la helo qeydka koowaad oo ah ma jiro farac waaritha qeydka labaadna labada waalid oo qura ayaa dhaxalka leh walaala tacadudayna ma jiraan sida aayadda akhirkeedu sii sheegayso haddii sidaa daahirka laga fahmo dee waxaynu ku leenahay qolada jumhuurka ee xaggan isku raacdayna dee thulutsulbaaqi laftiisu kuma sugna thulusulbaaqiga laftiisu laa maxala lahu maxal ma leh oo isaga laftiisa ijtihaad unbaa ku soo saarteenee nas ishaaray haba yaraatee ma jiro waxaana sugan oo labadii waalid sugan binasi lqur'aan iyagoo wax isleekaysiistay way sugan tahay oo waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudus in kaana lahu walad yacni labada waalid mid kastaaba lix meelood meel ahaan buu leeyahay marka aan wax u marka uu walad jiro in kaana lahu walad haddii meeshii walad jiro labada waalid aabbihiiyo hooyadu binasi lqur'aan waxbay isleekaysiisteen xaaladda iyada ah marna waxa weeye way isku soo waxa weeye thuluthaan buu aabbihii dheeraaday oo hooyadiina sudus bay qaadatay aabbihiina khamsatu asdaas buu qaatay shan mee lix meelood shan ahaan marka thuluthaan buu dheer yahay thulus markay qaybsadaan ee iyaduna ay sudus qaadato isaguna mid qaato thuluthaanka kale oo dhan isagaa dheeraad la ah oo lix mi- qori marka laga dhigay hal qori qaadato qorigaa dee shanta midh ka midaa u dhigmaya afarta kale oo thuluthaan xoolaha ah isagaa la dheeraad ah isagoo thuluthaan dheeraystayna binasi lqur'aan bay ku sugan tahay iyagoo wax isleekaystayna binasi lqur'aan bay ku sugan tahay iyaga oo thulus iyo thuluthaan qaatay oo odayguna laba dalool qaatay xoolaha iyaduna hal dalool qaadatayna binasi lqur'aan bay ku sugan tahay saddexduba naska qur'aankay ku sugan yihin markaa suuradan thuluthulbaaqi qaacido iska joogto ah oo mudarid ah oo loo raacayo dee ma laha oo hadday odhan lahaayeen labka iyo dhadiga siman sida qaalibka ah ee qawaacidul markaa faraa'idka lagu yaqaano waa lidakari mithlu xadi lunhayayn tii baanu raacaynaa waxaynu leenahay naska qur'aanku ma raacin ee qur'aanku mar waa simay labadooda marna thuluthaan wax ka badan buu u kala buriyey oo iyaduna lix meel isaga iyaduna lix meelood meel ahaan bay qaadatay isaguna shantii qori oo kaloo dhan ayuu qaatay marna thulus iyo thuluthaan bay kala qaateen markaa mar haddii qur'aankuba hal dariiqo wada marin waayey qiyaaskaasi qiyaas aada u sii xoog badan ma aha iyadoo a'immada saxaabada aynu ka daba hadlaynaa rag la higsan karo aanay ahayn oo khulafadii ay marayaan cumar iyo cuhmaan zayd ibnu thaabit oo dhaxalka lagu yaqaanay heerka uu ka ahaana uu marayo oo intuba asaaniid saxiixa thulusulbaaqiga wuu kaga ansaxay misna waxa weeye mar haddii saxaabo kaloo iyagana xabru hadihi lumma iyo uu ka mid yahay ibnu cabbaas ay dhinaca kale mareen masaladu ijtihaad saa'iq bay u noqonaysaa waana la isku khilaafi karaya marka runtii aniga waxaa ila xoog badan qolada leh warqaraaweyntu sax maaha ee waxa weeye waa in thuluskeeda oo kaamila loo daayaa qur'aankana daahirkiisa lagu kala rajixi maayo oo kama muuqato tarjiixie waa in sunnada loo leexdaa markaa mar haddii daahirkii aanay aada ugu kala caddayn oo la yidhaahdaa xadiiska saxiixa ee nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliawlaa rajulin dakar aabbuhu waxaan laba isku haynin biijmaaci ahlilcilmi fii hada almowdic inuu yahay casabo mar haddii aabbihii casabo yahay hooyadiina ehlu farad tahay dee faradkeeda in iyada aan laga nusqaamin oo thulusulbaaqi wax lagu magacaabay oo misna aan thulusulbaaqina ahayne marna sudus ah marna rubuc ah oo labada mas'alo midna waa rubuc midna waa thulu midna waa sudus oo markay wax la qaybsanayso zawj oo ninkii ah iyo aabbi iyo hooyo ay yihiin hooyadu waxay qaadatay waa sudus waxaan lagu sarbeebayaa waa thulusulbaaqi la leeyahay waa sudus waa lix meelood meel ahaan wey lix meelood meel ahaanna alla qur-aanka uguma sheegin fii hadihi suura ee suuraday suduska leedahay waa caddeeyey oo masaladii inta lix qori laga dhigo marka dariiqadan lagu socdo inta masalada lix qori laga dhigo ayaa sawjkana nisfigiisa la siinayaa oo saddex qori ah lix meelood meel halee kala badh lixda meelood meel ahaan lixda qori kala badhkeed oo saddexa baa la siinaya saddexda soo hadhay oo thulusulbaaqi la rabo in hooyada laga siiyo inta soo hadho oo saddex qori ah ayay leeyihiin hooyada thulus ha la siiyo thuluskina waa qori qoriguna markaa lix meelood meel ahaan buu dee ka tirsanaa markaa waa sudus waa lix meelood meel ahaan aabbihiina wuxuu qaatay labadii qori ee kale markaa thulusulbaaqigu waa sidaa markaa markaad xaqiiqo u eegto waa ta'aduban maca alqur'aan bay yidhahdeen oo qur'aankaanu ka edibsanaynaabay yidhaahdeene waxa weeye thulusulbaaqi kaloo meesha yaallaa ma jire sudus bay hooyadu markay zawj la joogto qaadatay markay zawjo la joogto iyo wixii ka badanna markaana rubuc bay qaadanaysaa oo qodo qodobkan ay kuu sarbeebayaan waa rubuc uun oo masalada inta afar qori laga dhigo ayaa sawjadana qori la siinaya saddexda soo hadhay ayaa hooyadana midh la siinaya marka hooyadii xaaskiibaa iswax leekaysiistay qaraaweynta lagu sheegaya waa sidaa oo waa labadii waalid oo axadu zawjayn weheliyo marka runtii nas cad oo masalada kala goynayaa meesha ma yaalle waa mas'ala ijtihaadiya laakiin sidee tarjiixu noqonaya ayaa qoloba dhinac maraysa oo qolana leedahay saxaabada tarjiixu wuxuu noqonayaa marnaba inaanay aabbaha hooyadu ka bursan maadaama aanay soo aroorin marnaba iyadoo ka bursatay laakiin waa inay mar kastaba lidakari mislu xadi lunhayeyn isu joogaan labadaa masalo qolada khilaafsanina leedahay waa runtiinoo ma soo aroorin hooyada oo ka bursatay aabbaha labada suuro midna ka bursan mayso oo waa masalada zawjada oo isagaaba bursanaya oo masaladu labiyo toban qori bay ku dhismaysaa haddii sida yacnii saxiixa ah la raaco dabeedna waxay noqonaysaa sawjaduna inay rubuc qaadato labiyo toban rubuceedna waa saddex qori hooyaduna thulus ay qaadato labiyo toban thuluskeedna waa afar qori waa isku toddoba shanta qoriya usoo hadhay halkay hooyadu afar ka qaadatay aabbihii shan qori buu qaatay marka qori buu dheeryahay marka qolada kalena waxay leedahay war masalada sawjadana markay sawja la joogtana kaba bursan mayso hooyadu ta kale ay ka bursatayna weligeedba ehlu farad iyo casabo isu yimaada looma eegi jirin keebaa bursaday ehlu faradka la qadimaaye dee hooyadu maanta waa ehlu farad isba markuu lixda qori qoriga ka siinaya shanta qaadanaya cidi kuma wada hadlay oo casabanimuu ku qaatay xoolaha faraha badan leh mar hadday sidaa tahay waxa weeye iyaduna maanta faradnimo hadday wax dheeraatay yaan looga bi'in marka runtii waad moodaa qolada kaleba inay xoog badan yihiin laakiin min baabi markaa tambiih waa inaad ku baraarugusanaataa inay iska adkaan karto waddanka marka madhabka shaaficiyada lagaga dhaqmayo khilaafidda halkanaad khilaafta adaygeeday iska yeelan kartaa tarjiixa haba laga lahaado haddaad doonto u arag laakiin waaqica inaad ka muujisaa way iska adkaan kartaa oo had iyo jeer tarjiixa nadariga ah ee masalada nadari ahaan aad si ku rajaxdo iyo tadbiiqa aad waaqica ka muujinaysaa farqi baa u dhexeeya oo waxaad dhici kartaa hadhow haddaad ku qaybiso hooyadu inay thulus kaamila leedahay inaanay kuu socon weydo oo la yidhaahdo ninkii dhammaayee la islahaa waxbuu fahmayaaba qarraaweyn buu garan waaye oo ninka qarraaweyn garan waayee hooyada thulus kaamila bay leedahay yidhi waayo dadka in badan baan madhabka taqliidkiisa madhab la qallidanayo iyo waxa weeyaan tarjiixa naska la rajaxayo aanay u kala caddayn oo sheekh hebelow maxaad ka tidhi qarraaweyn baa la yidhahdaa markuu yidhahdo manhaajkay ku taallaa wax dambo aad ka dhaadhicinaysaa cid dambe ma jirto ya mar hadday manhaajkaba ku qoran tahay ka'annamaa inaan hadal dambeba jirin ayay u qaadanay lakiin ma adigu waa mas'ale la khilaafi karo wa in yakun ay wa in yuujad haddii la helo zawjun say iyo wa ummun hooyo iyo wa abun aabbe fa thulusulbaaqi thulusulbaaqi ayaa lahaa hooyadii muratabun loo ratibay oo thulusulbaaqi baa hooyada u sugan wahaakadaa sidaasi oo kale ayay ahaatay oo hooyadii thulusulbaaqi u leedahay maca zawjatin zawjo la jirkeed maca zawjatin iyo fasaacidan wixii ka sii badan ee falaa takun ha noqon canilculuumi culuumta qaacidan mid ka fadhiya ha noqon buy mid culuumta ka fadhiya oo cilmi gaab ah ha noqon ee waa inaad noqotaa nin markaa fahmaya masaa'ilka oo masalaba halkay leedahay dhigi karaya sidaasi buu naadimku raxmatullaahi calayhi inoogu baraarujinayaa cilmiga inaynu ku dadaallo oo aynaan cilmiga dad ka fadhiid ah aynaan noqonin wahwa thuluskii lilithnayni laba ayuu u sugnaaday wahuwa lithnayni lilithnayni laba ayuu u sugnaaday aw thintayni macnaa laba lab aw thintayni ama laba dhadig oo min waladi lummi walaalkii ama weladkii hooyo xaggiisa ka ahaaday biqayri maynin been la'aan been la'aan iyadoo wax been ahi aanay la socon labada lab ama labada dhadig ee min waladil ummi iyaguna thulus bay qaataan wahwa thuluskii lilithnayni laba lab buu u sugnaaday aw thintayni ama laba dhadigoo min waladil ummi waladkii hooyo xaggiisa ka ahaaday macnaha waa walaalihii hooyo biqayri maynin bayn la-aan wahaakadaa arrinku sidaasi buu ahaaday inkahuruu hadday bataan walaalihii aw zaaduu ay wazaaduu awdani bimacnaa waaw ay wazaaduu oo ay ziyaadaan hadday bataan oo ziyaadaan waa iska min baabi ta'kiid famaa lahum uguma sugnaanin walaalihii fii maa siwaahu wixii intaa ka soo hadhay zaadun wax sahay ah iyo jicsin kuma laha wayastawii waxaana siman al-inaathu kooda dhadig walaalaha kooda dhadig iyo wadukuuru kooda labi fiihi ay fii hada thulusi thuluskan isaga ama fii hada alfardi faradkan isaga ama fii hada alxukmi xukumkan isagaa way ku siman yihiin kamaa qad awdaxa siduu caddeeyey almastuuru kii la qoray oo kitaabka casiiskaa ah sida uu caddeeyey oo ilaahay kitaabkiisu uu caddeeyey waxa weeye wax farqiya may laha oo labkiiyo dhadigoodu lama kala saarayo naadimku raxmatullaahi calayh haddana wuxuu rabaa inuu tilmaamo qoladii labaad ee thuluska wax ku qaadanaysay hooyadii waynu aragnay markay thulus kaamila leedahay iyo markay thuluskii oo wax laga garoocday oo loo bixiyey thulutsulbaaqi ay leedahay labadaba wuu tilmaamay haddana wuxuu rabaa inuu kuu tilmaamo walaalaha hooyo iyaguna thuluska marka ay qaadanayaan markaa naadimku raxmatullaahi calayhi waxba shuruudda ay walaalaha hooyo wax ku dhaxlaan halkan kuma aanu tilmaamin waxaanuu kaga kaaftoomay baabulxajbi xajbiga baabkiisa ayuu kaga kaaftoomay oo bimacnaa walaalaha hooyo markay wax dhexlayaan ee laba iyo wixii ka badan ay noqdaan thulus bay leeyihiin unbuu inoo tilmaamay laakiin goormay wax dhaxlaan wuxuu la sugayaa baabulxajbiga markay wax dhaxlaan halkaasuu kuugu sheegayaa oo cidda ridaysee meesha ka saaraysa uu tilmaamayaa laakiin ahlulcilmiga qaarkood markay nadminayaan shuruuddeeda halkanay geliyaan bartan aynu iminka marayno sidaa saaxibu alifiyat alfaraa'id oo kale alifiyat alfaraa'id sheikha iskale isagu nadmiga markuu bartaa thuluska marayay buu geliyey oo qeydka ay wax ku dhexlayaanna raaciyey oo uu yidhi wafardu lawlaadi min alummi alcadad in lam yakun farcun walaa abun wajad wuxuu yidhi wafardu awlaadi min alummi alcadad faradka awlaadda hooyo oo tiroobay macnaha thulus weeyaan buu soo ishaarayay waa in lam yakun haddaanay ahayn oo aan la helin farcun farac waa markaan wax faracahi jirin iyo walaa abun wajad iyo aabba iyo awowtoona macnaha shardigay wax ku dhexlayeenna halkaasuu geliyey oo walaalaha hooyo sidoodaba waxay wax dhexlaan marka aan farac waaritahi jirin maydkaasi markaanu farac waaris ah farac macnaha wax dhexlaya walow inan yarna alla ha ka dhige ama inankiisu inanuu sii dhalayna ha noqotee markaanu dunida qof kaga tegin maydkaa dhintay ee uu kalaala yahay mid aan lahayn farac iyo asal lab midnaba xaaladaasi oo qura ayuunbay wax dhaxlaan horta waa inuu maydkani yahay midaan asal lab lahayn aabbena male awowna male maydkani waa midda labaadee farac waarisana male inan yarna allah ka dhigay markaasuunbay walaalaha hooyo yimaadaan haddii laakiin inan yari shakhsigaa iftiinka ka joogto walaal hooyo hawada ma soo gelayo abadan ma iman karo walaal hooyo way iska tegayaa haddii shakhsigaa ciduun ka farcan tahay cid wax dhaxashaa hadday ka farcan tahay ama lab ha noqoto ama dhadig walaal hooyo ma soo geli karo ama uu shakhsigaasi leeyahay aabbe maydkaasi ama awow markaa naadimku ma tilmaamin wayse wacnayd inuu ishaaro ee wuxuu kaga kaaftoomay baabulxajbi uu xajbigu inoogu sheegi doonaa walaalaha hooyo haddii asal lab jiro oo ama aabba joogo ama awow ama farac waarihahi jiro inaanay marnaba wax dhaxlayn laakiin maanta ma sheegin ee wuxuu inagu yidhi naadimku raxmatullaahi calayhi wahwa lilithnayni aw thintayn waxaa u sugnaaday thulusku laba lab ama laba dhadigoo min walad lummi waladkii hooyo ah waa walaalii hooyo biqayri maynin been la-aan mayn waa waa beenti wey maana yamiinu maynan markaa waa been wey oo markaa waxa weeye had iyo jeer waa alfaada qolada nuxaadda iyo ay yidhaahdaan markay isku halxidhaalaynayaan alfaad dhowra ah oo had iyo jeer ku yimaada marna isim noqda marna ficil noqda marna waxa weeye xarfu jar ama xaraf caadiya noqda maanada maana yamiinu maynan yacnii marka ficil amarkeedu maanadaa ficilkaas min buu ku imanaya maana yamiinu marka maynan marka lam yamin dabeedna hadhow aakhirka min unbaa soo hadhaysa markaad dariiqadii sarfiga raacdo marka ficilkeedii amar waa min oo waa beentii arrintii markaa ku saabsanayd marka xarfujarka caadiga ee min ana waynu naqaanaa minta tabciidiyaeda ana isim bay ka dhigaan markaa saddexdaba waxay ku odhanayaan alfaad markaa noocaas ah oo min oo kale ayay ku odhanayaan mar waa xarfu jar marna waa ficil amar marna waa isim markaa mayntu waa beenti wahwa thulusku lilithnayni laba ayuu u sugnaaday lab aw thintayni ama laba dhadig oo min walad lummi walaalii hooyo ah oo waladkii hooyo biqayri maynin been la-aan oo macnaa wax been ah iyo wax mugdiya iyadoo aanu geli karayn maadaamay binasi qur'aanba ku timi xaggee mugdi ka soo gelaya wahaakadaa arrinku sidaasi weeye oo thuluskaasun bay leeyihin ay yakunu lahum thulus thulusun baa u sugnaaday in kahuruu hadday bataan aw zaaduu ay wazaaduu oo ay ziyaadaan in allaaliya intay doonaanba ha bateene hadday bataan wazaadu waa iska markaa baydka kahuruudan buu kusii adkeeyey oo ay ziyaadaan famaa lahum uguma sugna fii maa siwaahu wixii intaa ka soo hadhay thuluska ay qaadanayaan mooyaane intaa hadhay zaadun wax sahay ah jicsin kuma laha jicsin kuma laha marka adigu kolley dee baydkaana waad arkaysaa waxaa ku sugan waxyaabihii qolada balaaqiyiintu jinaaska ay odhan jireen ama jinaas taama ha noqdo ama jinaas naaqisa oo qaarkoodna waxay yahaan jinaasku maanta halkan ku sugani waa naaqis oo zaadu oo ta hore ah iyo zaadu oo ta dambe ah waana kala laba macne oo awzaadu ta hore waa ay bataan zaaduuda labada laftigu baa isshabahaya waa kala macne ay bataan weeyi oo ay wazaadu ta dambena zaadu waa sahaydii waa jicsin macnaa wixii safarka loo qaadan jiray waxba kuma laha marka maadaama uu midna afar yahay midna saddex yahay qola waa jinaas naaqisa oo mudarafa bay yidhahdeen ahlulcilmiga qayb ka midana sax maaha bay yidhahdeen waa jinaas taam ah waayo wowgan jamaacadu keentay waxba kama bedelayo cinda albalaaqiyiin cala alasax marka waxay noqonaysaa jinaasku inuu taam noqdo oo zaadu iyo zaadu ay noqdaan wowdaa markaa jamaacada ee la xidhiidhsatayna waxba aanay ka bedelin wahaakadaa sidaasi buu ahaaday oo thulus baa u sugnaaday in kahuruu waa hadday bataan aw zaaduu ay wazaaduu oo ay kordhaan oo ay ziyaadaan waa iska ta'kiid famaa lahum uguma sugnaanin walaalii hooyo fii maa siwaahu wixii intaa ka soo hadhay zaadun wax jicsina kuma laha wayastawii waxaa siman alinaahu kooda lab iyo wadukuuru xale alinaahu kooda dhadig iyo wadukuuru kooda lab way siman yihiin fiihi ay fi hada thulus thuluskan isagaa waa ku siman yihiin oo si siman ayay faradkaa u wada qaadanayaan kamaa qad awdaxa siduu caddeeyey almastuuru kii la qoray oo kitaabka alle ahy sida uu caddeeyey wax waxa weeye markaa is dheeraysanayaan ma jiraan fahum shurakaau fi thulus oo waxay yidhaahdaan shan arrimood ayay walaalaha hooyo dadka walaalaha kale iyo dadka kale wax dhaxlaba dhammaanba dadka wax dhaxla ay ku khilaafsan yihiin shan arrimood marka koobaad laa yafdulu dakaruhum calaa unhaahum kooda lab kooda dhadig kama waxbato ijtimaacan wainfiraadan hadday kulmaan iyo hadday kala gaar noqdaan farqi ma leh hadday laba walaalo hooyo ahi ay wax dhexlayaan ma labaa mise waa dhadig loo eegi maayo thulus baa la siinaya hadday wax qaybsanayaanna inanka iyo inanta waa laysu leekaysiiyaa ee looma kala buriyo oo waa halka binasl qur'aan alle uu ku tilmaamayo naadimkuna uu ishaaraya uu leeyahay kamaa qad awdaxa almastuuru oo waxay noqonaysaa fahum shurakaau fi thulus inta inanka la siiyo iyo inta inanta la siiyaa midh laysu dheeraysiin maayo taasi waa mid oo way ku khilaafsan yihiin dadka kale wax dhaxla had iyo jeer labiyo dhadiga waa loo kala buriyaa waa midda labaadee wa yarihuuna maca man adlow bihi cidday ku soo dhawaadeenna waxbay la dhaxlaan had iyo jeer qofku qofkuu ku soo dhawaado wax lama dhaxlo ee qofkan uu ku soo dhawaaday baa rida iyagu dhici maayaan hooyay meeshaba ku yimaadeen oo waa ilmo hooyo misna hooyadii bay wax la qaybsanayaan iyaga iyo kii ay kusoo dhawaadeen oo wada jooga ayaa wax qaybsanaya laakiin dadka kale qaaliban waxaa laya la yaqaanaa cidday kusoo dhawaadaan iminka walaalaha aabboo kale aabbay kusoo dhawaadeen suuragal maaha meel aabba joogo in walaalo wax ka qaato wax dhici kara maaha walaalku waa iska tegayaa inan baheed baan ahayo waxaanaanay ma dhici karto mar haddii aabbihii maydka joogo walaalkii waa iska dhaqaaqaya waddaduu ka cabaya laakiin tani maanta maxay noqotay meeshaba hooyay ku yimaadeen waa ilmo hooyo hooyadii oo joogtana waxbay la qaybsanayaan taasina markaa waa qodob ay dadka kale wax dhexlaya ku khilaafsan yihiin weliba waxa weeyaan yaxjubuuna maca man adlow bihi xajba nuqsaanin weliba waxay xijaabaan cidday ku soo dhawaadeen xajbu nuqsaan bay geliyaan oo hooyada sideedaba ku nabadgelin maayaane iyadiibay intay thulus ka riixaan weliba ay sudus geynayaan ila waa ikhwa eh fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus markaa hooyadii walaalo tiroobay bay ku noqonayaanoo weliba islaantii dhammayd ee meeshaba keentay ee ay kusoo dhawaadeen ayay nusqaaminayaan oo dhaxalkii qayb u diidayaan taana cid cidduu kusoo dhawaaday waxyeela iyaga mooyaane lama arag suurada afraad oo innagii hore usoo qaacidaynay kullu dakarin yudli biunthaa laa yarith mid kasta oo lab oo dhadi kusoo dhawaadaa waxba ma dhaxla baynu nidhi laakiin markiiba waynu ka reebno waxaynu nihi ilaa awlaad alum iyo wa ilaa casabatu lmuctiqa walaalaha hooyo weliba kuwooda lab iyo gabadha muctiqada la yidhaahdo casabada kusoo dhawaata marka waa masalada afraad ee ay ku khilaafsan yihinna waxa weeye ciddii ay ku soo dhawaadeen waa dhadig misna waxbay dhexlayaan kooda labi dhadig buu kusoo dhawaaday misna waxbuu dhaxlayaa dhadig buu ku gola yimi misna waxbuu dhaxlayaa kooda labi ka ugu dambeeya waxa weeye marka dakaruhum laa yucasibu unhaahum kooda labi ma casabeeyo tooda dhadig maba casabeeyo xitaa hana wax leekaysteen weligeed kuma casabowdo casababa kama dhigo waxba uma taro waa isku ehlu faradun labadooduba waa ehlu farad weligood iskuma casaboobaan marnaba casaba kama dhigo waa nimaan walaashii marna casabaynayn shantaa qodob ayay la dheer yihiin walaalaha kale ee markaa waxaa leeyahay walaalaha kale maahee dadka wax dhexlayaba shantaa qodob ayay ku khilaafsan yihiin oo ay kaga gedisan yihiin markii hore waxaan islahaa luqas ahaan ama halxidhaale ahaan tii shalay mid kaloo shabaho oo hal midh kaga duwan baan islahaa raaci laakiin waktigii waa dhacay halkaa inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam